iyo o soomaaliya ku jarta marxalad reedandhisow eh maadaama muddo soddon sano ka hor iyo burbureen dhammaan adeegyada bulshada hela jareen soomaaliya weliba haddayee aan haysanee bangadhiige gaar ahaan koonfur galbeed markiiyo dhiyaan xaalado degdegee iyo si fududna niinhalaana dhiiga lambaahanyi si lambadbaadi bukaanka xilligaasan baahan cabdirashiid cabduqaadir bujeyti agaasimaha waaxda caafimaadka guud iyo hakameynta cudurada iyo weliba uuse sheegay in wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed dhowaan hirgeliyi doonta lama harun oo dhiiglika keediyi doona sidaan ka warhayno dalkanaga waa burburay burbur dhinac walbaan ka burburnay adeegyada inaga maqan ay ka mid tahay inaan helno adeeg dhammaystiran oo mataqaanaa dhiigkeydinta ah laakiin wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed waxay dadaal dheer gelisay sidii stateka guud ahaan stateka koonfur galbeed ay u yeelan lahaayeen mataqaanaa min saddex xarun oo lagu keydiyo dhiigga wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ah sanadkan bilowgiisa waxay soo dejiyeen qorsho lagu hirgelin doono ugu yaraan laba xarun oo lagu keedin laba xarun oo weyn oo lagu keedin doono oo noqon doontaa mataqaanaa laba xarun oo waaweyn oo lagu keediyo dhiigga marka waqti xaadirkan guud ahaan stateku ma lahan xarun rasmi ah oo loogu talagalay dhiig keedinta laakiin sanadkan waxaa noo qorshaysan biidnillah in laba xarun oo waaweyn in laga dhiso guud ahaan stateka bilowga sanadka cusubna insha allah waxaan rajeyn doonaa in xariga laga jari doono insha allah waxaan rajeynayaa laba xarun allocationka ama mataqaanaa gun udhigidda ama si rasmiga ah kole waxay noqon doontaa siyaasad laakiin hadda waxaa noo qorshaysan ugu yaraan inaan helno laba xarun oo casri ah qabatana adeega keedinta dhiigga waa mahadsan tahay waxaa wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee federaalka iyo mashruuc mataqaanaa kasoo haray lacag loogu talagalay ama mashruuc loogu talagalay covid nneteen-ka wasaaradda waxay u qorsheysay in looga faa-iideysto mataqaanaa xarunta lana helo xarun keydinta dhiigga marka mashruucaasaan rabnaa waxaa kasoo haray inaan uga faa-iideysano xarunta dhinaga kale agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee hakameynta cudurada faafo ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdirashiid cabduqaadir bujeyti iyo weliba uuse xusey iniyo hadda la sheeqayayaan ururada iyo harumo caafimaadka ee ku jira koonfur galbeed si marweliba langhela dhiiga markaas lambaahanyi waxaa jira marxalad markii emergency ay timaado sidaa ka warhayso marxalada wadanka uu ku jiro marxalad markay timaado dhiig baahida xiliyada emergencyga xiliyada qaraxyada ee dhacaan waa ogtahay iyo xiliyada mataqaanaa emergenciyada gaarka dhaca waxaan sameynaa wasaaradda caafimaadka abaabul inaan abaabulno mataqaanaa bulshada xarumaha caafimaadka ah waxaa laga sameeyaa mataqaanaa wacyigelin waxaan la shaqeynaa mataqaanaa ururo ka shaqeeya bixinta ama mataqaanaa abaabulka dhiig bixinta marka waxaan sameynaa marka abaawul bulshada iyo waxaan isku xirnaa mataqaana xarumaha caafimaadka ah doorkanaga intaas waaye laakiin waxaan rajeynayaa biidnillaah koritaanka ama dibudhiska hadda ku socda wadanka ama guud ahaan kaabayaasha hadda la rabo infrastructureka oo mataqaanaa hadda aan rabno inaan soo kordhino ay kamid tahay mataqaanaa xarunta weyn ee lagu keediya dhiiga marka waxaan sameynaa in bulshada aan abaabulno xarumaha caafimaadkana ay u diyaargaroowaan marka emergencyga uu dhaco dhiig keedinta soomaaliya waliba waqtigu un la hayna benga dhiiglika keediyow balse markii masiibooyin ka dhiyaan waliba dadka lanka weerey inyo diiraan xarumo caafimaadka oo markaasayti lanka baahanye in lakashiba dhiiga taasna mararka qaarayee sheenasa aqabad adag